ololahan tallaalka ka hortaga xanuunka covid sagaal iyo toban ee maanta laga daahfuray degmada xudur ee gobolka bakool ayaa ujeedadiisu tahay in guud ahaan bulshada degmadaasi iyo deegaanada hoos yimaada laga tallaalo fayraska covid sagaal iyo toban waxaana goobta daahfurka ka qaybgalay xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyiinta maamulka degmada xudur oo ugu horeeyo duqa magaalada xudur maxamed macalin howlwadeenada caafimaadka bahda saxaafadda iyo weliba qaar ka mida bulshadii iyagu ka qayb galay daafurka tallaalkan mas-uuliyiinta ka qayb gashay daafurka tallaalkan ayaa sheegay in ujeeddada ugu ballaaran ay tahay sidii tusaale wanaagsan ay ugu noqon lahaayeen bulshada islamarkaana deegaanada koonfur galbeed oo dhammi looga tallaali lahaa khatarta caabuqa covid sagaal iyo toban munaasabadda daafurka tallaalka covid sagaal iyo toban oo lagu qadtay isbitaalka degmada xudur waxaa ka hadlay qaar ka mid a howlwadeenada caafimaadka iyaga oo sheegay in aysan waxyeelo lahayn tallaalkan bulshadana looga baahan yahay in ay si wanaagsan u qaataan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka bakool yaxye macalin gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin iyo weliba xildhibaan xasan ibraahim labuur oo tallaalka iyagu lagu bilaabay ayaa bulshada faray in ay qaataan tallaalkan islamarkaana uusan lahayn wax caqabada maadaama madaxda ugu sarreysa dalka ay iyagu qaateen tallaalka ka hortaga xanuunka covid sagaal iyo toban waxaana uu sheegay in maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu dadaal ugu jiro sidii bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya looga tallaali lahaa khatarta caabuqa covid sagaal iyo toban